waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali qurbajoogta soomaalida ayaa door muhiima ka qaadata dibudhiska iyo horumarinta dalka dhammaan maamulada soomaaliya ka jira ayaa waxaa xilal waaweyn ka haya dad qurbaha ka noqday inkastoo ay jiraan dhaliilo baryahan dambe loo soo jeediyo qurbajoogta noqota iyagoo lagu eedeeyay inay dalkii oo dhanba la wareegeen halka kuwii aan weligood dalka ka bixin aysan jagooyin helin taa ka sokow waxaa cad inaan laga maarmin qurbajoogta haddaba maamul goboleedka puntland oo u arkay baahida qurbajoogta inay lagama maarmaan tahay ayaa u magacaabay agaasimo guud oo howlaha qurbajoogta ka shaqeeya waxaa jagadaas loo magacaabay cumar shire oo isagu ka tirsan jaaliyadda reer melbourne shir uu isugu yeeray jaaliyadda kasoo jeeda puntland ee degan magaalada melbourne ayaa lagu qabtay magaalada isagoo warbixin ka siiyey howlihii dalka ka socday iyo waxyaalaha looga baahan yahay in qurbajoogtu ay dalkii ka qabtaan cumar shire ayaa marka hore tilmaamay baahiyaha dalkii ka jira waxa weeye sidaa la socotaanba dadkii waddankii ku nool boqolkii toddobaatan waa dad soddon da-doodu ka yadhahay dadka soomaaliya hadda ku nool oo dhan boqolkii toddobaatan waa undertedi weeye mana ay helaan aqoon ku filan oo wax soo saar waxa badanaa iska bartaan waa tiyori oo jaamacadahooda ay ka bartaan marka waxaynu u baahannahay dad jaamacadaha dhiga waxaad arkay u baahannahay dad injineeriina oo kuwa hadda wada baranaya waxaan u baahannahay dad ganacsataa cumar dhoolowaa oo ah guddoomiyaha jaaliyadda puntland ee magaalada melbourne ayaa sidoo kale tilmaamay muhiimadda ay jaaliyaddu u leedahay dalkii cumarow jaaliyadan waxa weeye jaaliyadda waxay ka mid tahay ama ugu horeysaa jaaliyadaha ugu firfircoon jaaliyadaha ku nool qurbaha dhinaca ku-xirnaanta wadanka wax ka qabashada dhinaca baahiyaha ka jira mar walba halkan waxaanu ku leenahay qeyb weyn markay noqoto dhismaha dowladda puntland iyo weliba dowladda dhexe marar badan oo waxaa jirta dad ka yimi melbourne australia ay ka dhex muuqdaan caliimo sheekh maxamuud oo ka mid ahay dadkii halkaasi ka hadlay ayaa ku baaqday inay tahay in la qiro dadka wax qabta oo ka dhex muuqda bulshada si qofka wax qabtay dhiirigelin ay ugu noqoto inay kala soocmaan qofka waddanka wax u qabta qofka dadaalkiisa muujiya dhinac bisnis ha noqoto dhinac aqooneed ha noqoto dhinac dadaal jaamacad inuu xataa waxbartay ha noqote inuu dadka aan howlahaas u dhuundaloolin ka duwanaado nidaam ah inaad in la sameeyo ayaanu jecelnahay oo isku xiraysa dhammaan jaaliyadaha oo dhan oo adduunka afhayeenka jaaliyadda puntland ee magaalada melbourne siciid shiinle ayaa isna ka hadlay muhiimadda ay leedahay isku xirka jaaliyadaha qurbajoogta ee dalalka kala duwan diaasbarada urarada ka jira yurub iyo australia inay isku xirmaan networkaas dalada badan baa ka jira xiriir dheer baan la sameynay socodkiisiina ka warqabkiisiina waxaa iga soo kordhay inaan dad aada u midaysano howl badan qabta indhihiisuna kusoo arkay waxaana ka balqaadaynaa hadba ciddii timaada in lala shaqayn doono waxqabadka dalkana waajib maqadiisa uu yahay dhacdooyinkii u dambeeyey ee soomaaliya ayaan ka maqnayn maskaxda kasoo qaybgalayaasha shirka waa kan cabdidheere oo ka hadlay dhacdadii naxdinta lahayd ee boqolaal soomaaliya oo dhallinyaraha ay badda ku naf waayeen inaynu samayno wixii ina kaga aadan inaynu shir isugu nimaadno inaynu wacyigelin iyo tala soo jeedin aynu ka bixinno dhallinyarada badaha ku la-anaysa oo soomaaliya xooggii soomaaliya aqoontii soomaaliya hoggaankii soomaaliya generation dhan oo halkaa ka baxaya oo waddanka yacnii waxtarkiisii ah in aynu eegno oo maalin walba badaha ku la-anaya inkastoo meesha qaladku ka socdo oo la rabo in laga kontrlaga kontaroolo ay waddankii tahay oo dadku saa isku raacsan yihiin haddana waxa weeye in aynu qaybteenna ka qaadanno isku baraarujinno dadka soomaaliyeed oo waddanka degan isaga yimaadaan arrintaas laga wada hadlo wixiina kaga aadan aynu ka samayno ganacsatada horeba dalkii u maalgashaday ayaa waxaa ka mida goobtan ka hadlay yaasiin diihaal isagoo sheegay in shacabku ay qirayaan ciddii wax ku soo kordhisa dalka odayaal badan baa iyimi magaalada booso weliba nabaddoonada ugu waaweyn oo hay ayna aad baan kugu mahadinayna hawsha aad magaala ka qabatay iyo hawsha aad qabatay oo arrintii aad iyo aad iisoo dhaweeyey waxaan ahayn diasporo oo wax noo qabata adi kormaan arag diasporo jega naga raadinaysa arki jir oo xilaalka naga qaatay marka laakiin diasporo wax qabanaysa oo
ugu dambeyntiina agaasimaha guud ee qurba joogta puntland cumar shire ayaa ku booriyey dadka in xataa haddii aysan wax kala qaban ay booqdaan dalkii taasoo kobcinaysa ayuu yidhi dhaqaalaha dalka isku day inaad fasaxa gaadho wadankii oo aad wakhtigaa yaraa joogto xaaskaaga iyo caruurtaada kaxayso waayo hudheelkaad degto gaarigaa kiraysato dhaqaalaha ayuu soo kordhinaya
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali